Ka shaqaynta dhismaha guryaha ma ahan mid lagu bartay haweenka, balse duruufo jira awgeeda haweenka ayaa ah kuwa ku soo biiraya shaqooyinka adag si ay ugu maareeyaan nolosha qoyskooda. Haween badan oo ku nool magaalada Kismaayo, xarunta ku-meel gaarka ah maamulka Jubbaland ayaa ka shaqaysta dhismaha guryaha oo ah mid aad u adag, kuwaas oo ka raadiya nolol maalmeedka qoyskooda. Qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay shaqada iyo dhibaatada ay kala kulmaan.
waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo dhismo ka shaqaysto oo iska dhiban maxaan ku raadaya soomaali soomaaliyeed oo dhan saa ku nahay ilmaha korsan haya waana garoobaan ahay waana maxaan ku raadaya waana qalnahay Ee, waxaan ilaahay waxaan ka baryayaa inaan dhismadan iyo dhibka iyo rafaadka ilaahay noogu soo deeqo maalintii mar boqol iyo soddon mar boqol iyo afart mar boqol iyo konton sidaas waxbana dadka uma tarto xaasaan nahay guri kiraan degannahay waa iska dhibannahay ilaahay baan baryaynaa caruurtay toddobo aabahooda waa- isagana waa nin iska xanuunsan oo maxaan ku raadaya oo daawo qaadanaya oo daawo tiibi qaadanaya haa qoyska anigu tiirsan anaa u xamaalo maalin hel maalin waaye dhismaha haa dhibaan ku qabnaa kursaa hooyo soomaaliyeed ku nahay waa iska xamaalinay lak tabarteenna maahan maxaa ku shaqaynaya masaa'idka daruuf baa noo geysa wixii gabar oo dumar ah iyo raggab ilaaha ka dhigay daruuf baa noo geysa maanta qof haddii dheef qow gurigiis kuma soo baxo shaqana ma imaanayo ilaa daruuf baa wax kasta noo dhigto inaan oo shaqada dhismo ku shaqayno oo masaa'idka baytalaaya ah haa cilmaha ku koriyaa mhm. ciyaalka ciyaalka aabbaha ma shaqeeyo daruuftaas baa marka noo dhigta inaan ku shaqeyno dhismada haa haa dhibkee waa ilaa daruufaa ii geysa ba dhib aan ku qabaa maasha allah dhib aan ku qabaa ilaa daruuf baa ii geysa dhismada Duruufo adag oo haysta haweenkan ayaa sababtay in ay ka shaqaystaan dhismaha guryaha